halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban herarka efyamada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o ad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin oo aad naga dhegaysanaysaan waa maalin axad ah labaatanka bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro gobolada somalilan ka wada olole ay ku beerayaan dheer kala duwan iyagoo ilaa iyo haddana beeray ku dhowaad kun geed
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan kaalimihii heesaha oo iyagana barnaamijkan aad uga barateen maalin walba xiliyadan oo kale
dhinacii cayaarahana kama marna barnaamijka hase ahaatee aanu ku bilowno warka caalamka
madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro waxa uu u xusul duubayaa inuu ku guulaysto muddo xileed kale oo lix sano ah doorashada maanta dhacaysay ay mucaaradku qaadaceen iyagoo u arkaa mid ninkan oo kelitalisnimo ay ku eedaynayaan uu mar kale isku caleemo saarayo waxaa la saadaalinayaa in maduro oo shan iyo konton jira oo horay bas wade u ahaa uu ku soo baxo inkastoo dalkaasi ay ka jirto dhibaato xooggan oo la xidhiirta cunto yari iyo sicir barar ballaaran oo ka dhashay hoosudhaca ku yimid soo saaristii dhinaca shidaalka venezuela waxa uu ka mid yahay waddamada ugu soo saarka badan leh dhanka shidaalka guddoomiye goboleed hore ayaa maduuro kursiga kula loolamaya hase yeeshee fursaddiisu waxa ay gabaabsi sii noqotay kadib markii musharax kale oo maduuro ka soo horjeeda oo lagu magacaabo khavier bertuchi uu tartanka dhinac ka soo galay haddii uu guulaysto maduuro waxaa sii kordhaysa cunaqabataynta saaran dalkaasi taasoo ay ku jirto xanibaadda dhinaca dhoofinta shidaalka ah oo uu maraykanku ku soo rogay iyadoo sidoo kalena midowda yurub iyo dalal latiin amerika ah ay dhankooda xayiraad saareen maduuro oo isku magacaaba wiilkii hugo shafes oo dalkaasi horey u soo xukumay ayaa sheegay inuu dagaal ba-an kula jiro shirqool uu maraykanku soo maleegay oo dalkiisa ka dhana kaasoo looga golleeyahay in lagu tirtiro shuuciyadda lagulana wareego khayraadka waddanka ee dhinaca shidaalka ah
hay-ad la socota ah dalka siiriya ayaa sheegaysa in fallaago ka tirsan kooxda daacish laga soo daadgureeyey goobtii u dambeysay ee uu dagaalka ka dhacay ee magaalada dimashik halkaasoo ay kusoo noqon doonto halkaasoo kusoo noqon doonta xukunka dowladda hay-adda la socota dalka siiriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in daadgureynta fallaagada iyo qoysaskooda ee ka imaanaya xerada qaxootiga ee layidhaahdo yarmuug ee falastiiniyiinta ay bilaabatay xaddan maanta ah basas ayaa waxay fallaagada iyo qoysaskooda u qaadayeen deegaanka layidhaahdo desert ee ku yaala bariga caasimadda dalka suuriya wakaaladda wararka ee royters ayaa tabisay inna goobtaasi ay ahayd halkii u dambeysay ay gacanta ku hayeen kooxda daacish ee ku taalla galbeedka dalka siiriya
duhur wanaagsan dhegeystayaal meelbo aad nagala socotaan halka aad naga dhegeysanaysanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo haal abuurka waxaa la diyaara cabdixakiim maxamuud shirwac waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka toddobaadkana barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaynu ku soo qaadan doonnaa koox dhallinyaro ah oo sannadihii ugu dambeeyey deegaanada somalilan ka bilaabay ololo ay dhilbeeris ku samaynayaan ololahaasi oo ay ugu magac dareen geed beer rajabeer ayay dhallinyaradani sheegeen inay ilaa haatan ku beereen ku dhowaada kungeed waxaana dhallinyaradaasi hawshan yegleele ka mid ah maxamed yaasiin cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada hargeysa iyo ayaan axmed maxamed oo iyaduna ku sugan magaalada baath ee dalka britain sida oo kale maxamed shucayb axmed oo isaguna ku nool magaalada limbo ee dalka swiden barnaamijkeena hibada yaal abuurka ayay dhallinyaradani ka qayb qaadan doonaan islamarkaana ay faahfaahin kaga bixin doonaan siyaabaha ay u sameeyeen waxaana ugu horraynba sharaxayaa fikraddan sida ay ugu dhalatay amaba ay ku bilaabeen maxamed yaasiin cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada hargeysa barnaamijkan ama fikradan geed beer rajabeer waxay ku dhalatay sanadkii labada kun iyo todoba iyo tobankii waktigaasoo markaa ay wadankana abaaro ba-an ka jireen maadaama iskuul aan bartay arrimaha deegaanka ama culumta la xidhiidha waxay igu kalifteeyay inaan wax uun haba yaraadee un waxun aan kusoo kordhin karo wax ka qaban karo marka ugu yar tahayna in runtii geed la beero ay muhiim u tahay sida aniga aragtideeda iyo scientificaliba ay wax ka tarayso deegaanka iyo abaarahan mar walba dalka kusoo noqnoqda marka waxay noqotay inaan ka bilaabo bal horta shaksiyan inaan ka bilaabo oon idhaahdo maxaan anigu qaban karaa sanadkaan qorsho samaysto shan boqol oo geed aan go-aansada inaan beero marka horta arrimaha ugu waaweyne fikraddan dhaliyo waxa weeyaan abaaraha iyo isbedelka runtii daran ee dalka ka jira ee cimilada runtii abaaraha ay keenayso dhibaatada weyn geysanaya wagaag haddaan galo ayaan oo iyaduna joogta dalka ingiriiska ayaan axmed maxamed ayaan fikirkan oo kale in geed la beero oo tusaale ahaan oo kale bulshadii loo beero oo la sameeyo dabcan iyadoo aduguna de aad joogtaba waddan ka mida wadamada horumaray oo dee geeda badan ka beeran yihiin see kugu muuqatay saseed adigu ay kugu soo gaadhay walaala horta dhammaan dhalinyarta halkan joogta dibadda inta badan horta kuma xidhna wadankii qaar badan baa jiroona wadankii wax ka socda aan ogeyn anigu horta nasiib waxaan u yeeshay inaan wadankii ku noqdo aan kusoo noolaado markii aan soo noqday waxaan arkay gaabka weyn ee udhexeeya ama differenceka weyn ee udhexeeya labadii wadan oo taasoo ah inay wadamadan hormaray ay bilacdoodii ka dhigtay inay wadamada inta badan ay dhaafaan marka markaan maqlay ideagii maxamed baan yidhi yunw waxaan doonaya inaan ka caawiyo facebooka horta de waa mediaha weyn halkaasaan ka arkay waaga uu bilaabay marka waxaan haawan qofkii de intaan la hadlay kuri walaa waxaan doonaya inaan ka qayb galo ilaa markii uu bilaabay waan de waan ka qayb gala oo waan la joogay marka walaalo muhiimadda waxa weeyaan in dhalinyartii halkan joogtay iyagana lagu dhiirigeliyo inay wadankooda wax u taraan waxaana ka muhiimsan inay wadankii bilic lagu soo kordhiyo marka aniga muhiimadda weyne igu de dhalisay inaan aniguna caawiyo waxa weeyaan inay wadankii aan ka imi baan arkayay siduu aakaa iyo wadankan aan joogo ka alxamdulilah saasaan uga qayb galay anigu waayahay marka seed is leedahay tusaale ahaan oo kale waad aduu waddan kalead joogtaa halka wax laga beerayaana waxa weeyaan waa waddankii dabcan waa laba meeloodoo kala duwan islamarkaana kala fog hadday adiga noqoto iyo hadday noqoto dhalinyarada kale kula facaahe iyaguna fikriyanba jecelba inay saa uga qayb qaataan qaab nooceeyaad uga qayb gashaanba amaba ad isleedahay waad uga qayb geli kartaan anagu anigu horta in badan waxaan lasoo shaqeeyey groupyo organisation iyo youtha marka anigu marka waxaan la shaqeeya group la yidhaahdo somaliland youth movement dhammaanteedu waxaan isku daynaa bil kastaba ama project kastaba aanu qaadano si aan wax ugu tari karno wadankii anigu inta badan waxaanu sameynaa in aan mediaha isticmaalno aanu bilowno contributions oo ama hadday door to door noqoto albaabada dadka lagu soo qaraacayo si aan uga helno contribution ama ha noqoto maxay hayday internetka ama gofundme pageska halkaasaanu ka bilownay in aanu u ururino wixii loo ururin si ay ama ha noqoto inaan dirno seedskii xitaa loo baahan yahay ama lacag ha ahaato lagu sameynayo birihii lagu sameynayay marka la beerayo dhirta marka anagu saasaan uga qayb qaadanaa in aan noqono wacyigelin maadaama aanan joognano waanan gacmahayagii ku beeraynin laakiin haddana waxaa jirta i think lama samayn kari lahayn projectan lama wadi kari lahayn haddaanan haysan badan oo ka imanaya dibadaha especially u k iyo sweden oo labada anigii maxamed iyo dad badan kala joogno marka maxay hayday muhiimadda waxa weeyaan in aanu anaguna la qacan qabano aan wixii loo baahan yahay inay riyada uu maxamed doonayo inuu waddanku gaadho aniguna aan doonayo inaanu gaadhno la caawino taasoo ah inaan aniguna wixii de maala ama contribution ah aanu halka dhinaca ayaga ka qabano wagaag aad baad umahadsantay ayaan waxaanu gudbi doonaa maxamed shucayb oo sweden ku sugan maxamed dabcan markaynu leenahay geed baa la beerayaa oo dee ilaa intaa meelood baa geeda la beerayaa magacoo kale markaynu eegno waxaa ka muuqata geed beer rajo beer xaggay iskaga xidhan yihiinse maxaad ku qaadateen rajo beer oo kale tusaale ahaan oo kale see isugu xidhnaanayaan maxaa idiin muuqday markaad magacaasaa isugu qaadanayseen geed beer rajo beer horta waa su-aal fiican cabdixakiin shirwacow sidaynu ognahay hawadan daruuriga ah ee aanay nolosheenu ilbiriqsina kerma ka maarmi karaynay oxygiinta loo yaqaano waxaynu ka helnaa dhirta innaguna waxaynu ugu bedelnaa hawadan aynu soo saarnay ee qashinka ee carbon dioxide bedelka amaba cilaaqaadka inaga dhexeeya ee ah saami galka quman ah baa isu keensidka inaan inaga iyo geedihu aynu noqono laba aan kala maarmi karayn marka marka aan geed beeray waxa aan beeray rijo waxaan wanaajistay hawadeedii baan badsaday hawadeedii nadiifta ah sidii aan u heli lahaa baan badsaday sidii aan u heli lahaa noloshayda qayb ka mid ah oo muhiima ah baan sameeyey taasaa nagu dhalisay inaanu magacan ma garanaysaa aanu soo xulanno waayo geeduhu waa noloshii oo kama kama maarano haddii maanta geedaha aynu jirno waynu ognahay inta xanuunaynala soo darsaysa waynu ognahay marka laga yimaado manaafacaadka cunto iyo ma garanaysaa harsi waxa ku xidhan hawada khaliyaata ee dhiigeenu ku shaqeeyo ee waxaan kuleeya jirkeenu boqolkiiba boqol u baahan yahay maskaxdeena aanay saddex buroqsi wax ka badan aanay ka maqnaan karin ee dhimanayso waxaan kuleeya wadnaheenu u baahan yahay waxaa walaha kala wado hawadaas muhiimka ah baa dhirtay naga xidhan marka qofka geed beeraa haysu arko qof rijo nololeed beeray waan garta saasaan ayaanu labada magac isku sidignay aad baad u mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa maxamed yaasiin baan ku noqonayaa dabcan markaynu eegno dee beeritaan marka geed la beerayo sidaa imanka maxamed shucayba soo sheegay dee kharash bay u baahanaysaa qofkii inuu baxo inuu meel tago dhirtii baa loo baahanaya siidhkii baa loo baahanaya hawl dhan baa la gelayaa yaa idinka taageera se taageera u heshaan se agabkaasoo kala duwan loo baahanayo xageed ka keentaan aada ba mahadsan tahay walaal runtii ayaan siday soo sheegtay waxaa jira isku xidh ah dhalinyarta waddanka joogta iyo kuwa runtii qurbaha jooga kuwa gudaha jooga laftigooda kuwa aan awoodeyn inay runtii geedkii ka shaqeeyaan ama beeraan way ka qayb qaataan wixii contribution ee markaan gobolada u baxayno oo kale siduu maxamed ku sheegay waxaan yaraynay inaanu socdaalno oo kharash badan nagaga lumo socod dheer inaan ku tagno looscaanoodoo kale marka sanadkii hore waxaanu ka shaqayn jirnay inaan tiimamkii dhalinyarta fikir wadaag noqono isku xidhanno kadibna ay iyagu iskood u fulin karaan haddiiba ay aaminaan oo ay fiican tahay la qurux badnaata fikraddani kadibna wixii iyaga barnaamij kusoo wajahane aan doonaynay in iyaga xaggooga ka dhaco iyagaan la wadaagnaa iyagaa fuliya wixii kale ee ka dhacaya xaggan qof walba magaaladu joogo isagaa ka fuliyo oo waxaa jira tiimam ka dhisan gobolada lixda gobol ee ugu waaweyn dalka marka waxaa jira waxyaabo ay kharashku nagaga baxo inta badan oo waxaa kamid a markaan runtii masaajidada geedka u beerayn oo kale waxaan u baahanahay shabag maadaama u afar iyo labaatanka saaca uu goob cibaado yahay oo furan yahay shabagaas oo kale ayay lacag nagaga baxdaa taas baan contributionkiisa midiyaha gelinaa ciddii khayrkaa ka qayb qaadanaysaa ciddii masaajidka shabaga u iibinaysaa markaan helo kadib ilaa toban masaajid ayaan mar raacinaa waxaa kaloo jira iyadana maaragtay saan kuu sheegay waxaad u baahan tahay inaad shabagii meeshii ka qaadid oo oo maxaade dhirtii meeshii aad kasoo qaadatid xitaa aad marmarka qaar dhirtii iibsatid marka wallahi dadkunbaa runtiina taageera laakiin taageero weyn oo meelo kale ka timaada ama cid kale runtii aan ka helaa ma jirto waagaag waan kuu soo noqon doonaa adiga laakiin se haddaan ayaan ku noqdo ayaan sidaa imanka maxamedba soo tilmaamay adiguna aad horeba uga shanqarisay inay dhallinyaro kala duwan soo dhoweeyeen oo ka qayb galaan ilaa hadda ma haysaan tirada guud amaba tira ahaan dhallinyarada ka qayb gasha qiyaas ahaan hawshan idinla wada amaba idinku taageerta walaalo anagu ma count garayno ama kama hayno de tiro ah inta qof ee nagala qayb qaata because project kasta ama mar kastoo niraano maanta waxaasan qabanaynaa ama masaajidkaasan dhirtaa ka beeraynaa ama lacagtaasan u baahannahay wallahi qaarad kastoo adduunka ku yaalaba qofba ama wax kasoo dira ama maxay ahaydey team baana caawiya organizationa badan oo kala duwan baana caawiya somaliland life makers oo hargeysa jooga iyagu inala beeran tiimam badan oo somaliland jooga inala waxbay nala qabteen tiimam halkan jooga oo u k jooga waxu inala qabteen marka anagu nooma xaydana like dadka inta badan ee volunteerska nala caawiya oo maadaama aan open organization opena aanu nahay tahay inta badan uh, members ma ma dee ma eegno oo just wax- wixii ciddii dee xiisaynaysa ma doonaysa in wax nala qabtaanba waa more than welcome oo waxaan ku niraanaa nala beera ama project wixii ay qaban karaan ama ay awoodi karaan waad soo inay nala dhaweysaan qabtaan waad soo dhaweysaan marka Ha.
waa gaag aad baad Ha.
umahadsan tahay maxamed yaasiin baa ku noqonayaa maxamed dabcan adaa hargeysa jooga en, eh, fikriyanna adiga de saa tilmaantay baad ka soo bilaabantay in hawsha markaynu eegayna waa hawl ballaaran oo dee gobollo iyo meelo kala duwan baad ka beertaan En, eh, tira ahaan ilaa hadda inta geedeed beerteen iyadama ka warqabtaan oo si qiyaas ahaan intaad beerteen ma haysaan walaala waxaa jira sanadkii hore runtii wuxuu ahaa qorsho inaanu shan boqoloo geed beerno muhiimadda ugu weyne shan boqoloo geed oo keliya inaan beerno ma ahayn laakiin waxaa ahayd inay runtii dadkuna aanu baraarujino oon dadkii isku xidhanno dhalinyartii isku xidhanno ciddii fikradan qabtana ay nagu soo biirto runtii oon wada shaqayn yeelano marka mi- wax ka ballaaran waxaa dadku ama qorshuhu uu ahaa ayaa runtii een, muuqanaya ama dee nooga soo baxay Een, markaad eegto waktigii uu sanadku dhammaaday een, alxamdulilah shantii boqol ee geed waxaan ku dhamaystirnay iyo qorshihii sanadkaa la socdayba een, bishii december oo ee, aan dhammaan ilaa shan meelaha maraysa Een, waktigaa markaa waxaanu qabanay inaanu wixii aanu la kulanay iyo muxuu ahaye barnaamijku siduu u dhacay sida u fuleen een, sida dadku uga qeyb qaateen waxaas oo dhan aan la wadaagno warbixin bixino Ee, isla waktigaas waxaan shaacinay in sanadkan socda ee 2019 ee, bilaabmay markaa inaanu beerno ee, runtii aan rabnay inaanu beerayno ee, ilaa kun iyo shan boqol oo geed marka anigu dadku em, qofba maalin buu runtii kula qeyb qaadanaya laakiin wax joogtaa ma jiraan sida ayaan kuu sheegtay marka gobolada qaarna waabay ma garanaysaay kadib dhaceen sidaan doonayno marka waxaa jira een, ilaa imika afar boqol iyo sagaashan geed ayaan beernay intii ka dambeysay shantii boqol marka waxay noqonayaan marka afar boqol iyo sagaashan geed laisku geeyo een, iyo intii hore een, sagaal boqol iyo iyo iyo sagaashan geed adugu shan- kun geed oo la een, toban geed dabcan markaynu taa ka nimaadno haddaan u gudbo en, maxamed shucayb en, maxamed markaad hawshan bilaabayseen waxaa idiin muuqatay inaad bulshadii en, dabcan ayda kala qayb gasho islamarkaana dee mushkilad baa idiin muuqatay ayndhirtiina la jaray dabcanna abaarana ay soo noqnoqonayaan fikriyan ma is leedahay mushkiladaasi markaad hawshan bilowdeen iyo iminka qiyaas ahaan siday ku socoto markaad qiimaysaan en, waa waxaad eh, lagaga bixi karo oo fikrad sii ballaaran karto bulshadiina intayda kala qayb gasho intan iyo in ka weyn baa sii socon karto ah horta een, cabdixakiin oo aad iyo aad waan isleeyahay oo la een, sanadkan horaantiisii een, markii aan soo gebagabeynay shantii boqol ee geed waxaan ku samaynay xaflad aan ku soo bandhiganay caqabadihii iyo wixii soo kordhay barnaamijka ayaan magaalada berbere ku qabanay isla maalintaasi duqa magaalada berbere waxa uu isaguna ku dhiiraday in uu dib- een, laba kun oo geed ka beero gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera waxa aanu baad sameeyey ah inuu cashuur dhaaf u samayn doono qofka ee, gurigiisa ka hor beera geed ee lasoo socodsiiye dowladda hoose ee weliba loo beero ee waxyaalihii ilaalinayay ee xayawaanka ilaalinayana een, loogu deeqayo waa ilaahay maadiya firka- fikirkaas aad buu u mirilale sida aad la socota haddana sanadka gudihiisa afar iyo tobankii abril madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bixi cabdi waxa uu digreeta madaxweynuhu ku mudeeyey maalinta dhirta een, heer qaran ee dalka taasi oo guud ahaan dalka ay ka samaysay xukuumaddu dhirayn taasi waxa weeye waxaan sodhan karay waa burihii iyo ma garanaysaa wixii idiin muuqday ee aad sideeda lahaydeen oo maasha allah midho dhalay oo si qaran u midho dhalay haddaba annaga een, marka aad dadka aqoon-yahanka ama aqoonta deegaanka le ama aqoonta beeraha le ee dhibaatada ku baraarugsanay markay arkeen dhalinyariya isxilqaamay oo hawshan wada aad iyo aad bay ku soo dhaweynayeen ku boorinayeen u tilmaamayeen in wax wanaagsan oo loo baahnaa aynu bilownay aynu qabanay ay muhiim tahay inaanu sii wadno ka war hayno dhirta aanan iska beerin ee garanaysaa dhir manaafacaad leh oo sugan oo eh, meeshii lagu beeray ilaa iyo koriinkeedii ilaa iyo wixii qabad ka hor yimid la ogyahay eh, soo kordhiyaan noqono aad iyo aad bay usoo dhaweeyeen taasi waa tadheelsadan qabaa in ilaa iyo heer madaxweyneha arrinka gaadho arrinkii eh, laga dhigo wax qaran ishii qaran arrinkii annaga nagu koobna macalaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu nooga mahadnaqay fikiradii aanu bilownay inay maanta ku socoto meel aad iyo aad u fiican oo maraysa heer qaran war isleeyahay cabdixakiin wax badan bay bedeleysaa haddii sidaa So lagu nice.
sii wado ay dadkuna dareemaan muhiimadda dhirtan leedahay waa hagaag waayahay en eh, maxamed yaasiin haddaan tusaale ahaan oo kale hawshan waad soo wadeen eh, dee dhirtiina waad beerteen saynu ka warqabno bulshada soomaalida ah inta badan dhaqan uma laha baa la yidhahdaa dee dhir beeritaanka oo kale dee duurkaa dhirta ka baxaysa mooyaane inta badan in guryihii dhir laga beero la ilaaliyo la beero waa wax inta badan ku adag islamarkaana laguma dhaliilaba in la jaro dhuxul laga shido n sayd bulshadii ugu qancisaan amaba aad ugu dhiirigelisaan inay idila qaataan fikirkan oo ay beeraan iyaguna wax walaal waa su-aal aada muhiima waad og tahay bulshadeenu inaanay runtii sidaa u dhibirsanan aanu diyaar u hayne waxyaabaha qaar kan oo kalea ka qayb qaataan marka si aan u runtii qolo kastaba u qancino waxaan u samaynay barnaamijyo kan ku dhex jira oo tusaale ahaan waxa ugu weyn barnaamijka maaragtay iminka qofku marka labada qof ismehersadaan oo kale inay geed taariikha beeraan oo ay ka tagaan kaasi waa mid oo dad badan oo runtii asxaabta ah ka qayb qaatay waxaa jira barnaamij kale oo ah ardayda dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha ee aan deegaanka uun baran in iyaga laftooda ay ka qayb qaataan waxaan u samaynay barnaamij aan la idhaahdo maalin qalinjabinta waa inaad geed beertaa oo graduation tree your graduation tree wax laydhaa marka mid kalena wuu jiraa oo ah in ku iskuullada hoose dhexe aanu ku tartansiino inay dhir beeraan oo iskuulkoogu iskuulka kale uu ka noqdo ka cagaar noqdo ama ka qurux badnaado si markaa iskuulladii ay iskugu xujaysmaan ama u tartamaan dhexdooda ku kalaa jiro oo imika ka dhex socda bulshada oo runtii muddo imika ilaa laba bilood socday waxaan ugu macdarnay xujo geed ama geed beer challenge waxa la idhaha cid kastaaba imika way ka qayb qaadataa fanaaniin baa ka qayb qaata waxaan doonaa xitaa inayn culimada kusoo darno culimadiyo dayna wacdiyeysa unoon dee tusaalihii practicalkii samayneyn waxaan rabnaayo kale mid kale oo aan ugu magacdarnay isna geedkaagii geedkeenii iyo geedkaygii marka waa wax runtii bulshadii iyo deegaankii ka dhex samaynaya jacayl waagaaga haddaan maxamed shucayb oo kale u gudbo dee geedaha inta badan dadaal baad samaynaysaan geedii waad beeraysaan meelo kala duwan baad ku beeraysaan goob kastana ma joogtaan geed kastana ma dul taagnidin inuu waaro oo geedkii weynaado oo uu sii jiro oo bulshadii anfucuun baa dee macna samayn karaa haddii la beeroo laga tago go-o macna ma samaynayso seead uga war haysaan geedkaasi inuu jiro oo u waaro horta shirco geedaha waxaan ku beernaa meel uu geedku ka helayo daryeelkiisii gaarka ahaa hadday biyo tahay hadday cadceed tahay hadday ilaalin tahay markaanu usoo dhamaystirna shabagiisa iyo meesha ilaalina wixii meeshii ku habbooneed sida iskudugsiyada goobaha akhriska goobaha bulshada ku kulanto waxa aanu geedka ku dadaalnaa inaanu ka warhayno bacda ka ilaalino biyihiisa uga warhayno meeshu inay g p s leedahay macnaa haddii laga fog yahay lagu xidhnaado haddii wax isbedel geedka si dhaqsa loogu noqdo looga warhayo maasha allah maanta haddii aad sawirada qaar aad ka aragto websiteka geedihii aanu sanad ka hor beernay waxaad arkaysa iyagoo koray oo magoolay oo caleen qurux badan bixiyey maasha allah meel lagu farxo maraya taasina waa sababta aan u xulano inaanu meel geedkan uu ku badbaadayo aanu usoo raadin maadaama wax nool yahay oo noole uu yahay oo korayo sidaa u korto uu korayo waa inaa annagaa tacabkeyga aanu noqon wax khasaaray oo uu noqdo wax magdhalay oo taariikhda gala waa aad iyo aad baan uga warhaynaa aad iyo aad baanu macalaa cidda aanu ku hadlaynayna ee aanu meesha kaagdhowe aan ku beerino aan ku adkaynaa inay ka war hayaan ilaalintiisa iyo magaranaysaa adeega u dheeraada u baahdana ay nagala soo xidhiidhaan waagaag aad iyo aad ayaan ku mahad celinaya guud ahaan dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena hibada iyo alabuurka ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud sharwaac ayaa nala socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna hambal jacfar kuuka ay weydiiyo qodob ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu weynaa jacfar mahadsanid caasha madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro ayaa u xusul duubaya inuu ku guuleysto muddaxilaad kale oo lix sano ah doorashada maanta dhacaysay ay mucaaradku qaadaceen iyagoo u arka mid ninkan oo keli talisnimo ay ku eedaynayaan uu isku caleema saarayo waxaa la saadaalinayaa in maduro oo shan iyo konton jira horeyna u ahaa baswade uu ku soo baxo inkastoo dalkaasi ay ka jirto dhibaato xooggan oo la xidhiirta cuntayari iyo sicir barar ballaaran oo ka dhashay hoosudhaca ku yimid soo saaristii dhinaca shidaalka venezuela waxa uu ka mid yahay waddamada ugu soo saarka badan la shidaalka gudoomiye goboleed hore ayaa maduuro kursiga kula loolamaya hase yeeshee fursaddiisu waxa ay gabaabsi sii noqotay kadib markii musharax kale oo maduuro isna ka soo horjeeda oo lagu magacaabo khafiyer bartuushi uu tartanka dhinac ka soo galay haddii uu guulaysto maduuro waxaa sii kordhi doona cunaqabadaynta saaran dalkaasi taasoo ay ku jirto xanibaadda dhinaca dhoofinta shidaalka ah oo uu maraykanku ku soo rogay iyadoo sidoo kalena midowda yurub iyo dalal latiin amerika ay dhankooda xayiraad saareen maduro oo isku magacaaba wiilkii hugo shafes oo dalkaasi horey usoo xukumay ayaa sheegay in uu dagaal ba-an kula jiro shirqool uu maraykanku soo maleegay oo dalkiisa ka dhana kaasoo looga gol leeyahay buu yidhi in lagu tirtiro shuuciyadda lagulana wareego khayraadka waddanka ee dhinaca shidaalka ah
aad baad umahadsan tahay jacfar weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka dhallinyarada maanta meel kastood naga maqlaysaan waxaanu hawada idinka leenahay ramadaan kariim
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka boganin barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baadhista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin galka baadhista waxa uu baadhitaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhagaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan barnaamijkan cusub waxaannu idiin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar haddaba ha moogaanin galka baadhista barnaamijka ugu horreeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee toddobiiyo labaatanka bishan maarj
mar kale duhur wanaagsan ramadaan kariimna hawadaanu idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatanna waxaad nala dhegaysataan qhasiidadan uu ku luuqaynayo cumar waa kooxda cumar aadan waxaana lagu magacaabaa daa'imo wallow
la siiyo wakhti duubanoo dabinada ibliis laga daahayo dad ku taageeyey waqti duubanoo dabinada ibliis laga daahayo dad ku taagayey yaimow allow dibkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaarsamo yaadanoo hadee yaadanoo hadee dibkayaga hago diibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadeeaadanoo hadeeimow allow dambi daacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo degdeg ugu huree oo ajiib ducada daaimow allow dambi daacado
baqri iyo dayari allow naga duwo degalkiyo arlada loo doojiyo dalka loo nimcee allow naga duwo degalkiyo arlada noo doojiyo dalka noo nimcee daa'imow allow qalbi daacado samadkaa dalbada adadeeqsiyo degdeg ugu huree loo ajiib ducada
daa'imow allow qasiidadaasi ay ku luuqaynayaan cumar aadan iyo kooxdiisa waxa ay gebagabo u tahay barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacaddeeda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin iyo anigoo ah jacfar kuukaay dhinaca soo saaristana bashiir abiikar buu ahaa intaannu dib u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
allow sama kaa dalbada adadeeqsiyo dhegta gugu hure oo hajiib ducada
dadkayaga dhammaan daawamiin uxubadii ku duxiin dawgii xaqiyo diintano adkeen diintano adkeen dadkayaga dhammaan daawamiin uxubadii ku duxiin dawgii xaqiyo diintano adkeen diintano adkeen daa'imow hallow qalbi daacado sama kaa dalbada adadeeqsiyo inta gugu hure oo hajiib ducada daa'imow hallow qalbi daacado sama kaa dalbada